meeday cunnadii miyaysan diyaar ahayn ee saacaddan oo kale markii cunnada loo soo fariisto waxaad dhihi jirtay basbaaskii baa dhiman iyo biyihii qabow maaha iyo lintii baa maqan iyo bal ma diyaara cuntada haddeen waa xilliga cuntada waa la joogaayo warsame mar horaan diyaarshay cuntada ee carruurtan gacmaha ka dhaqayaa oo waxaan rabaa inaan si fiican oon saabuun uga dhaqo mee carruurtii idinkana ordaya hooyo soo faraxasha hooyo macaanoo kaalaya oo soo faraxasha carruurtii baan gacmaha ka dhaqayaa ee adiga ma soo dhaqatay gacmaha mise warsamow waad iska soo fadhiisatay uun
falisay maantana ma anigaad iga sheekaysan tahay waa boor cusub warkani weligaan ima dhihi jirin maxaad ku keentay maanta warkan bal ii sheeg
maya gacaliya waan ku xasuusinayay
horta dhegayso falisay anigu horta weligay ilaa yaraantaydii markaan ilmaha ahaa carruurta ahaa aniga horta anigu weligay horta faraxal anoo faraxlan horta anigoon faraxlan weligay halkan sooma fariisan cuno uma soo fariisan tan kale yaraantaydii waa lagu soo aabiyey waagii aan yaraa yaraa intaan qaangaar noqoninba waa lagu soo aawiyey inaan faraha soo xasho oon cunnada markaa usoo fariisto marka weligeyba anoo faraxal cunto uma soo fariisan marka dan kalaad leedahay maxay tahay danta aad leedahay maanta
maya warsame ee waan ku xusuusinayay oo keliya wax kale maaha ilaan waad og tahay waxa dunida maanta ka socdee koronavirus baa difaac lagaga jiraa gacmahana ugu daran haye oo la leeyahay ka ilaaliya wejigiinna iyo indhihiinna iyo afkaaga iyo war annagaa yaab aragnay war qof la leeyahay gacmahaaga korkaaga kuma taaban kartid waa yaab
ee waayahay falisay markaad i xusuusinaysid ma anigaa dibadda iyo bannaanka ka imid sowtaan guriga kula jooga tan iyo xalay ilaa iyo haddeer guriga kama ilaa daraadba guriga kama bixina sideed ii xusuusinaysaa ee haddaadan wax kala wadan waxaa waxaa layidhi timirbalabaa ku jirtee waxa kaloo aad ka wado ayaan garan laha anigu ilaa iyo hadda ma fahmin taasi warsamow anigu wax kale kama wado haye ee waxaan kuu sheego haye rasuulkeennii sala allahu calayhi wasalam allahuma salli wasalam wuxuu calayh yidhi ah qofkii waa beriistaa ee waa inuu gacmihiisa mayraa maxaa yeelay ee ma oga halkii ay gacantiisa xalay ku bariday
waxaa la yidhi nin adduunya joogo maxaa aragti kuu laaban waxaan la yaabanahay maanta diintii annagii haddii aan raggu nahay waaba nalooga dheereeyeyba oo hablihii dumarka ayaaba nooga dheereeyeyba mar bal waa yahay mar kale aan faraxashay biyaa isii
ka digtoonow karoonaha dawooyin kaalmaati iyo malaha kiniin waxtar ah nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulama salaan gacanah kooxu hadalkooda daa ku koobnow gurigaaga joog kan kuu dhow ka fogow kan kaa dheer ha u dhowaan kuba kan kaleeto uu ka durgaah kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kilkisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftoon safareyti ama waraaq keligeed kaad doontoba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo